جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي bismillaahi araxmaani araxiim waa habeenimo axad ay soo gelayso shan iyo tobanka bisha rabiicul awal sanadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo madaxii hore ee maamul goboleedka gaalaraac ee somalilan ayaa daaha ka qaaday shirar daaha gadaashiisa ay ka waday dowladda xabashada itoobiya kaasoo ku wajahan maamulada hargeysa iyo muqdisho shacabka ku dhaqan mid ka mid a xaafadaha magaalada muqdisho ayaa cabasho ka muujiyey dhulboob xoogan oo ay ku hayso kooxda ridada soomaaliya ku dhowaad konton ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar ka dhacay gobolka oromiya ee dalka itoobiya wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa isbitaal cusub ka hirgelisay deegaan hoostaga degmada ceelbuur ee wilaayadaas maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa soo gebagabeeyey dacwatul aryaaf ka socotay deegaano hoostaga degmada jiliib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan degmada tieglo ayaa ka faa'iidaystay sekada xoolaha nool oo wilaayada islaamiga ee bakool ay ka qeybisay degmada
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي waxaad wada dhagaysateen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo haatanna ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran madaxii hore ee maamul goboleedka gaalaraac ee somalilan ayaa daaha ka qaaday shirar daaha gadaashiisa ay ka waday dowladda xabashada itoobiya oo ku wajahan maamulada ridada hargeysa iyo muqdisho bashiir muxiidiin abu ayman ayaa warbixintan inoo haya murtad muuse biixi cabdi oo ahaa madaxii hore ee maamulka hirdada somalilan ayaa waraysi u bixiyey waxa uu kaga hadlay dhacdooyin iyo wadahadallo daaha gadaashiisa ka socdo ay waday dowladda xabashada itoobiya oo ay doonaysay inay isugu keento maamulada hirdadaha ee ka jira muqdisho iyo hargeysa muuse biixi ayaa sheegay in markii uu xilka qabtay loogu yeeray magaalada adis ababa isaga iyo sidoo kale madaxii hore ee kooxda hirdada soomaaliya murtad maxamed cabdulaahi farmaajo uuna kulansiiyey gaal abey axmed waxa uu xusay in ra-iisul wasaaraha itoobiya uu amar ku siiyey inay wada hadlaan ayna heshiis gaaraan balse uu isaga ka biyo diiday murtad farmaajona uu oggolaaday isagoo sii hadlayay ayuu sidoo kale madaxii hore ee maamulka hirdada somalilan waxa uu sheegay in abey axmed uu ku wargeliyey in murtad farmaajo uu geenayo magaalada hargeysa kaasoo markii dambe ay kabiyo diiday markaan dherka tegey ayaa nin la soo diray arrimaha dibadda ee etoobiya waxaan berito koo toonka wax ku doonaya ra-iisul wasaaraha ma waftiga mise anaga adiga waanu socday waariyaarehe xaggee wax ka qabacan yahay khayr xaggo taloo maxaa loo wadaa waayeena wada aniga iyo faratoo basraacan oo kharajiga ah xafiiska madaxweyne tagnay markaynu loo yeedhi waxaa idhi khaarij show xaajigan abiye xagga kalena wuxuu uga yeedhay farmaajo farmaajona wuxuu soo kaxaystay kharajigiisii markaa markaan xafiisku dee meelo badan fadhiyo loo yeedha meelo kalaa show iyaa fadhiyaan labadii kharajo uu reebo wuxuu labadii nin kaale xafiisar baan ugu tir lecture buu noo akhriyay uu leeyahy waa inaa heshiisa waa maxakadkan iyo wuu nagu adkeeyey wuu adkeeyey wuu adkeeyey farmaajaani anugu heshiis baan wadi arka markaasuu yidhi aadnood ogolaanaysaa hadduu ogolaaday mar farmaajo oo ninkii waxayey wax walba waan ogolahay buuri haye sidii lagu heshiiyeyba markaas wuxuu leeyahy dee innagaa isugu xignaa jaar baynu nahay wax walba waan dhowaynaynaa wanaaggan dee afkii diroosidku ka hadlaya waxaan ugu dhiibaya deetana isaga farmaajo waa saaxiib waa marka eritariya iyagii iswateen waa kii wax walbana dee siiyey dekedaha waddanka oo dhan marka anna waxaan ahay dee nin imika iyaga ku cusub markuu nagu adkaan ku yidhi aan mid kuu sheego aniga xisbi iyo baarlamaan baa ay doortay oo cod baa lagu doortay farriintaas baa laga dhiibay kala go'a midaan lagalama hadalo ilaa aan iyagii ku noqdo iyaga iyo dalkii aan tagana deetana waxaan ihi waay aduu tiibu nagaa qabla wuxuu waayahe maanta waa la kala baxaya kana laftiisu u bixi lahaa siduu sheegay waxaan waayahe aanu kala baxno deg deg soo jawaaba deetana abiy waa kii ku adkaystay heli hor aduu farmaajaha soo kaxayn farmaajahan la hadlo kuwi war ma adiga sooriyo ninkan kusoo qaadaya oo keenaya caqli ba ina wadada sukureen macda isku keenaysa isla uu garsto wuxuu wallahi dinku isaga aad xurri xayaa inuu hado dee waa tii muranka badan ka dhacay dowladda xabashida etoobiya ayaa ah mid awaamiirta u meerisa maamulada gaalraacyada ee dalka ka jira iyadoo sidoo kale isku keenta mar ay ka aragto danaheeda sidoo kalena kala geysa markii ay ilaashanayso masaalixdeeda shacabka ku dhaqan mid ka mid a xaafadaha magaalada muqdisho ayaa cabasho ka muujiyey dhulboob xoogan oo ay ku heysa kooxda ridada soomaaliya hantideenna gogorotanka geli mayno dukumiintibeennu waa cad yahay deegaankeennu waa cad yahay warqadahaynaan la arkay maxkamadda yaaliin gobolkaan tagnay insha allahu tacaalaa dhul dukumiintiya oo dadkii laha ay degan yahay bulshada ku dhaqan qaybo ka mid ah xaafadda daarusalaam ee magaalada muqdisho ayaa isku soo baxya halkaasi ay ka sameeyeen waxay cabasho kaga muujiyeen dhulboob xoogan oo ay halkaasi ka wado kooxda ridada ee uu hogaamiye murtad xasan gurguurte waxay sheegeen in dhulka ay degan yihiin uu yahay mid gaar loo leeyahay oo ay dukumiintiyo saxa u haystaan dhulboobka socda ayay sheegeen inay wadaan xubno ka socda kooxda ridada oo dhulka shacabka damac uu ka galay sidaasna ay ku boobayaan waxay si cad u sheegeen inay difaacan doonaan dhulkooda haddii kooxda ridada ay ku adkaysato inay boobto dhulkooda ayay sheegeen inay hubka qaadan doonaan iskana dhicin doonaan waxaan leenahay oo ka cabanaynaa wasaaradda tamarta iyo biyaha oo dhulkanagii dhul kale ku soo fidsatay shaqana kuma lihin annaku eeneeyo daraysaan la nahay ma nihin madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa warqadda ka soo baxda dib inuu eego oo sababtu tahay waxay ku darsadeen waxays wixii la siiyey waxaan ahayn burcaduleed ganacsatada burcaduleeda anigu aan fayrus u aqaano oo aan ahayn ganacsiga ganacsatee fayrus ganacsi ah annagu dadka meeshaa degan waa dal la yaqaan hantidooda iyo sharafkooda ma looguma xadgudbi karo laakiin xag ilaahay baan ku sabrayna naqshadaha annagu dhulkaan ku degannahay saddex naqshadood weeye oo eeneeye waqooyi iyo bari bay ka xigaan soona way soona key way soona kodotoonkuley b waxaa hayaa gobolka banaadir baa yaallin jowmitirada dhan baa hayaa jowmitiradii cabiray baa jooga kuwii dukumentiga jaray baa jooga waxaa la helayaa amrikiyaad kasta oo loo baahdo oo dukumentigayda saboorti dukumenti u ah ayaa la helaya hantideenna hantideenna gogorotanka geli mayno dukumiintibeennu waa cad yahay deegaankeennu waa cad yahay warqadahaynaan la arkay maxkamadda yaaliin gobolkaan tagnay insha allahu tacaalaa dhul dukumiintiya oo dadkii laha ay degan yahay dhamaca foosha xunoo lasoo guryeeyey dadaan aan gaarahayn dhulkan la socon hadday injineer yihiin iyo hadday joomitir yihiin iyo hadday mas-uuliyiin kale yihiin inay dhulkii soo maraan nin walba yidhaha meeshan waa qurxuntee balooq iigu dar anna baloo kale iigu dar anna baloo kale iigu dar shaqaynne shaqayn mayso dhulka lacagaa la geliyey qarashaa laga bixiyey waa la qurxiyey dadkii qurxiyaa jooga haddaan dowladdu inta soo farageliso aysan waxaas waxba ka qaban insha allahu tacaalaa dhaawac fara badan iyo mayd fara badan xaafadda waa laga jiidaya insha allahu tacaala waxay tani qayb ka tahay dhulboobka xooggan ee madaxda kooxda ridada iyo saraakiisha ciidanka ay ka wadaan xaafadaha magaalada caasimadda ah ee muqdisho iyo nawaaxigeeda xasan gurguurte ayaana astaan u noqday boobka iyo bililiqada hantida ummadda ka wada dhexaysa iyo midda gaarka loo leeyahay ku dhowaad konton ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar ka dhacay gobolka oromiya ee dalka itoobiya sida warbixintan uu ku haya nuur cali warsame abuushayba wararka ka imaanaya gudaha dalka etoobiya ayaa sheegaya in dad ka badan shan iyo labaatan qof la dilay halka kow iyo labaatan kalena la la'yahay kadib markii kooxo hubaysani ay weerareen degmo hoos tagtaa gobolka horo gudru volage ee ismaamulka oromada sida uu shaaciyey wargeyska adis standar weerarkan oo dhacay ku dhowaad isbuuc ka hor ayay wararku sheegayaan inay fuliyeen maleeshiyaad ka tirsan kooxda dhaqdhaqaaqa maxaarada ee faano sida uu xildhibaan ka soo jeedaa degmadaasi oo lagu magacaabo gamuru haluuka uu u xaqiijiyey warbaahinta isagoo kooxdaasi ku eedeeyey fulinta weeraro ka dhan ah dadka rayidka maleeshiyaadka weerarkaasi fuliyey ayaa lagu soo warramayaa inay rasaas ooda uga qaadeen dad ku sugnaa degmadaasi waxaana goobtaasi islamarkiiba ku qurbaxay ugu yaraan lix iyo labaatan qof halka kow iyo labaatan qof oo kalena ilaa iyo hadda aan la ogeyn meel jaan iyo cirib ay dhigeen sida ilo deegaanka ay u xaqiijiyeen wargeyska adis standard xogtan ayaa intaasi ku diraysaa in weerarkan aan loo adeegsan oo keliya qoryo balse sidoo kale maleeshiyaadku ay duulaankan u isticmaaleen baangado iyadoo meydad ka badan labaatan aan la aqoonsan ilaa iyo hadda waxaana la soo warinayaa in dadka la laayay ay ka mid yihiin haween iyo carruur meydadka qaar ayaa la helay maalin ka bacdi iyadoo dadkii dhaawacmayna lagu soo warramayo in loo daadgureeyey cisbitaalada degmooyinka dongoro shambu iyo nikmete oo dhammaantood hoostaga gobolka horo gudruf volage weerarkan khasaaraha badan dheliyey ayaa ku soo aadaya xilli xiisadda colaadeed ee ka dhex aloosan gudaha etoobiya ee cirkays ku sii shareerayso islamarkaana uu dhiig bax darani ku socdo ciidanka xabashida etoobiya
wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa isbitaal cusub ka hirgelisay deegaan hoostaga degmada ceelbuur ee wilaayadaas sida warbixintan uu ku haya marwaan maxamed
الجسم كم يهنى بعافية وكم يغنى وليس لثروة الآمال إلا صحة المبنى deegaanka nasrudiin amadac waa deegaan hoostaga degmada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda waxa uu deegaankan muddo dheer la daaladhacayay dhibaato dhanka caafimaadka ah iyadoo bulshada deegaanka aysan haysan xaruno caafimaad oo si buuxda u dabooli karta baahiyahooda caafimaada taas aawageed dadka deegaanka ayaa ku qasbanaa inay safaro dhaadheer u maraan magaalooyin kale si ay u helaan adeega caafimaad ah taasoo mararka qaar sababtay in dad badan ay noloshooda ku waayaan daawo iyo daryeel la'aan hase ahaatee maalinnimadii shalay ayaa allaha fadligiisa nasrudiin si rasmi ah looga hirgeliyey cisbitaal cusub ah kaasoo muddo dheer qorshihiisa lagu taamayey iyadoo bulshada deegaanka ay si weyn u soo dhoweysay hirgelintiisa cisbitaalkan ayaa noqday kii ugu horreeyey ee deegaanka laga furo iyadoo bulshada deegaanka ay muddo sannadaha ka maqnaayeen adeega caafimaad oo dhammaystiran qorshaha dhismaha xarunta caafimaadka deegaanka ayaa muddo sannado ahaa mid soo jiitamaya hase yeeshee duruufo kala duwan dartood dib ayuu uga dhacay halka maanta riyadii bulshada uu dhab noqday munaasabada xarigdar u ahayd ayaa shalay galab ka dhacday gudaha cisbitaalka iyadoo si weyn loogu wada farxay furitaankiisa waxaana xafladda furitaanka ka soo qaybgalay mas-uuliyiin ka socday wilaayada galgaduuda waxgaradka deegaanka iyo odayaasha dhaqanka ugaaska beesha murursada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada intii ay socotay xafladda furitaanka dhakhtarka cisbitaalka ayaa ka hadlay adeegyada caafimaad ee xarunta bulshada u qaban doonto isagoo carabka ku adkeeyey in cisbitaalka uu ka shaqayn doono daryeel caafimaad oo dhammaystiran islamarkaana uu hoos u dhigi doono dhibaatadii bulshada deegaanka uga safri jirtay magaalooyin kale si ay u helaan adeega caafimaada maanta waxaan kusoo dhoweyneynaa isbitaalka daacad jarnaal hosbitaal anagoo qaban doono bulshada qeybaheeda aasaasiga inaan wax ka qabanno bulshadiina aan u shaqayno intaasoo sana wax usoo baranay marka waxaa rajeyneynaa inaad gacmo furan nagu soo dhaweysaan nala shaqaysaan waxyaabaha aa qaban doona isbitaalka waxaawa maadaama meel hadda aa joogno gobol ay tahay in noloshii waxyaabaha u beysigi ahaa in qaliimadii oo yarara loogu sameeyo bukaanadii xanuunsan waxyaabaha emergensiga oo kale in aan wax ugu qaban doono bulshada in waxaa rajeynaya oo baahida oo gobolkan u baahan yahay caafimaadkani inaan wax badan ka qaban doono marka anakan waxaad waxaan nahnay bilaawgiyaan nahnay insha allah waa dhammaystiri doonaa duulaayira waxgaradka iyo odayaasha deegaanka ayaa iyagana madasha ka jeediyay hadalla ay ku soo dhoweynayeen xarunta caafimaadka ee cusuba iyagoo sheegay in tanay tahay guul weyn oo u soo hoyatay bulshada deegaanka nasrudiinna islamarkaana ay kaalmo muuqata ka yeelan doonto badbaadinta nolosha dadka
dadka takhaatiirta oo ilmaheenna ahoo walaalaheenna ah gacmo furnaa idinku soo dhowaynaynaa qalbi furnaa idinku soo dhowaynaynaa waxaan rabnaa wax allaalaya wixii aan taba jirnay oon meelaa u aadi jirnay oon war ninka la qarashka tirada badan la ku bixin jirnay inaan halkeenna ka helno halkaas inaan ka helnaan aaminsannahay tuulooyinka annaga aan degno tuuladii ugu horraysay ama magaaladii ugu horraysay oo isbitaal laga furay waay galabta kuwa kalena insha allahu tacaala waa tegi doontaa maanta ilaahay waxaan ka rajaynaynaa isbitaalka inuu noqdo kii lagu daysado oo horumar keena oo ummadda ku aflaxdo oo wax kasta oo baahyaada daboola insha allah saasaan rajayhaynaa
walaalihii jahdiga ku bixiyey oo dhisay oo u dhibtoodayna waa ku mahadsan yihiin waana ugu mahad celinaynaa ee isbitaalkan dadku asaa dhistay gaala uma dhisin hay-ada uma dhisin qaramo madoobe iyo magaciisa annaga wax nooma qaban annagu haddaan nahay heer nasrudiin galabta haddii ilaahay idinkeeda baahidina haysay waxaan dhihi karnaa haddii ilaahay idinkeeda wax weynaa idinkaga fuqaya isbitaalkaas wixii bukano uu isbitaal u yahay wixii jirano u yahay galabtay muuqataa xafladdaanay ka muuqataa dadka islaamkaa oo dadka islaamkaa u shaqayhaayana waa soo dhowayhaynaa odayaal ahaan dhallinyaro ahaan dhammaan waa soo dhowayhaynaa
ugaas beesha muurashada ugaas cabdulaahi daahir axmed oo munaasabadda gobjoog ahaa ayaa bulshada ugu baaqay inay ilaashadaan cisbitaalka cusuba isla markaana ay garab istaagaan dhakhaatiirta iyo maamulka xarunta si loo xaqiijiyo ujeeddadii loo asaasay cisbitaalku dacuu ku yaallaa laakiin dac keliya uma furna dhakhaatiirtu waxay daawaynaysaa buunkaan kasta oo meel laga keenay oo ay wax ka qaban karaanay daawaynayaan waa caafimaad u furan ummadda muslimiinta oo xanuunsan oo la keeni karo gobol ha laga keeno degmooyin kale ha laga keeno meel kasta ha laga keeno inay saacidaan ayay u yimideen saldhigna waxaa uu halkan cisbitaalku hadduu maalmo inta shaqeeyo ummaddu ay barato ee uu debku ka tago yacni waa cillad ku timi dadkii dhaqaale ha noqoto si kale ha noqoto dadniyara qaabkaas marka waxaan kula dardaarmaa runtii in ay marada guntiga u dhegsadaan si ay wix shaqadii ay bilaabeen ay ka mira dhaliyaan cisbitaal caama oo la yaqaan oo muctarifa oo aan kala go'in oo dadkiisa iyo dhakhaatiirtiisa iyo bukaankiisa qaabilo oo sidaasoo dhakhaatiirtu ay heegan u tahay tan iyo markii qorshihiisa la bilaabay labada kun siddeed iyo tobankii ilaa maanta la hirgeliyey waxaa caddaatay sida bulshada deegaanka iyo odayaasha dhaqanka ugu heelanlaayeen helitaanka adeega caafimaad oo u dhow taasoo maanta urmowday waxaana la filanayaa in furitaanka xaruntan caafimaad ay wax weyn ka tari doonto horumarinta adeegyada caafimaadda islamarkaana rajo cusub iyo iftiin u horseedo dadka deegaanka maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa soo gebagabeeyey dacwatul aryaaf ka socotay deegaano hoostaga degmada jiliib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe sida warbixintan uu ku hayo cusmaan axmed dhuubow waxay ahayd dacwatul aryaaf socotay muddo maalmaha islamarkaana ay ka faa'iidaysteen ku dhowaad kun qof oo ka mid ah bulshada muslimiinta ee ku nool deegaanada dhacaaduleedka magaalada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe deegaanada mashruucan ka faa'iidaystay waxaa ka mid ah tuulooyinka mubaarag lugooshow biliqmaarow hoomboy iyo kuwa kale iyaga oo qaatay muddadaasi duruus kala duwan oo isugu jirtay asaasiyaadka diinta iyo sidoo kale muxaadarooyin muhiim ah gabagabada dowrada waxaa andalus la hadlay qaar ka mid a dadkii dowrada ka faa'iidaystay waxayna soo bandhigeen waxyaabihii ay ku qaateen muddadii ay socotay dowrada maa macnaa islaam islaamka macnashe mahuu yahay alislaam islaamkaas waaltas islaamna ilaahayna iska dhiyo bitawxiid bitawxiidka tawxiidsha walanqiyaadina hogaansino low cale bidaacati daacadis walbaraatino kibirnagona mina shirki shirkigaas wacali iyo helkiisu maa huwa alixsaan ixsaanku muhuu yahay alixsaan an tacbudullah ina ilaahi caabudno kaana qataraawa qof aragoyn oo qalan caabudno fa ilam taqum taraawa diin aragoyn fiinahu yaraa kasaa ka aragoyn maa huwa tawxiid tawxiidku muhuu yahay altawxiidka tawxiidkaas huwa ifraadullah ina ilaahi in kaliyano bimaa yaqtusu bi oo gaar an leh min arbubiyata rabbanimadiis waluluhiyata ilaahinimadiis walasmaa'i magacyaalka sifaa'i sifooyinka maa xukma murtad xukma murtad qatala dilway siqowli sinin shahi sala allahu alayhi wasalam man badala diinow faqtuluu allah alxamdulilaahi rabbilcaalamiin eedan ka faa'iidaysatay bulshada ma rag iyo dumarba maasha allah alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ilaaha ka maxadsan walaayadaa ka maxadsan doorada tawxiidka alla yaa ku saabsanaaytay maasha allah alxamdulilah walaayada waqti kastaba inay dowrada saan camal nin kasheento eedanka maxadsan dhinaca kale dowrada ay ducaadda ka wadeen deegaanada hoostaga magaalada jilib waxaa qayb ka ahaa daawashada aflaamta jihaadiga ah kuwaas oo ay goobo fagaara ah oo ku yaala deegaanadaasi ku daawanayeen boqolaal ka mid ah bulshada ku nool deegaanadaasi kuwaas oo la daawadsiiyey muuqaaladii ugu dambeeyey aad iyo aad shucuurteen lama soo koobi karo alxamdulilah ilaahay mujaahidiinta macnaha guul weyn allaha siiyo falastiin waxaanu leenahay ilaahay culeyska ha ka qaado garabkeeda gaashaankeeda ayaanu nahay yahuuddana ilaahay ha duleeyo waxaa ku fiirsanay halkan fiilmaa oo waxaa waaye walaalahaas mujaahidiinta ugu rajaynaynaa inaa booskooda aan soo bixin doono insha allah maanta waxaan daawanay filimin aaday ahaynin walaalaha mujaahidiinta oon la kala tuseen ilaahu cajar iyo xasanaad allaha ka siiyo maasha allah filin oo aad u qaymo badan baa daawanay oo xasaan guurguurtow been ku dhaaranaya beentina walaalaha mujaahidiinta ay beenaynayaan marka waxaan leenahay walaalaha kale waxaan aad ugu xanuunsanay falastiin ay joogaan marka waxaa idin leenahay walaalahayna waa idin damqan haynaa waxa waaye si ilaahay subxaanahu wa tacaala noo sheegay mu'miniintu waa walaalo maanta ma hayno waddo idin soo marnay laakiinse waxaa jecelnahay ducada inaa idin soo marino hawada allah subxaanahu wa tacaalaana waxaa idinkaga rajaynaynaa dhibka aad maanta adduunyada aad ka mari haysaan maalintai aakharana ina ilaahay subxaanahu wa tacaala idinkaga bedelo shuhaada mar kastana waxaan leenahay tuulooyinka in filinka saas loo loo dhexmariyo ayaan ogolnahay waana jecelnahay marka intaas ayaan ka codsanaynaa walaayada sida dooraadka ay joogteeyaan ee filmaanta ay joogteeyaan dadka shacuurtooda awada aad bay u ka'asan tahay filinkii may ka dhex aragnay walaalaha mujaaxidiinta ayagii oodan dagaalamooyan oo ka bacdina xiri oo murtadiinta oo kasii daarirooyan murtadiintana may aragnay ayaga oo sidii dhulwaayi gali oo kale erigii oo dhulwaayiga dhexgali oo kale marba dhinac sii rooroyan ka bacdina qaarkood oo meejo daarsan qaarkii kaleetayna ayagii oo duduub lansihiri ayaa may ka dhex aragnay filinkii dhatiye ay salaame walaalaha mujaaxidiinta kor ilaahay ka yeelo waxaa noo keentay walaayada filan aad u khayr badan oo waxaa weeye oo ku fiirsanay bulshada dhammaan oo ay kula farxaan marsaa darteeda waxaan jeclaani lahaa walaalaha muslimiinta mar kasta oo mujaahidiinta ina ay noo noo soo celceliyaan filimaantan ee khayrka badan marka waxaan jeclaan lahaa in noo soo dhaweeyaan mar kasta ay noo keena noo soo celceliyaan oo nagu soo waxaa weeye takreer nagu soo sameeyaan muddooyinkii lasoo dhaafay maktabka dacwada ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa waxa uu waday dadaallo lagu horumarinayo waxbarashada iyadoona sidoo kale maktabka dacwada ee maamulka islaamiga ah ee degmada jilibna maalmihii lasoo dhaafay uu dardargeliyey dacwada dadka lagu gaadhsiinayo deegaanada hoostaga magaalada jilib islamarkaana ay ka faa'iidaysanayaan boqolaal bulshada qeybaheeda kala duwan ah kuwaasoo ku nool deegaanada kala duwan ee degmada fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan degmada tieglow ayaa ka faa'iidaystay sakada xoolaha nool oo wilaayada islaamiga ee bakool ay ka qeybisay degmada sida warbixintan uu ku haya cabdiqani maxamed
maydka soo odaygee mashruucka zakadii la qeybiyahay alxamdulilah wilaayada islaamka qeybiyahay fuqaradna hugaay masaakiintan way siiyahay saas cadaaladna lihin qeybiyahay alxamdulilah masaakiinahayna wayna wayna qaabay irin filan si shaqneefe oo shanta ba shan oo haani kitaabada ilaahay tamaameen haani filanam hayna haani kumayna hay waxaa wilaayada islaamiga ah ee bakool si toosa uga bilowday qaybinta sakada xoolaha nool ee sanadkan kun afar boqol toddobiyo afartanka hijri taas oo ay ka faa'iidaysanayaan qoysas fara badan oo ka kooban dadkii ay shareecadu fartay in la siiyo fagaare ku yaala magaalada tiyoglow ee xarunta wilaayada waxaa shalay laga qeybiyey boqolaal neef oo eri ah kuwaas oo ay ka faa'iidaysteen konton iyo sagaal qoys oo ka kala yimid magaalada iyo deegaanada ku hareeraysan idaacadda islaamiga ah ee al andalus oo goobjoog aheyd fagaaraha qeybinta ay ka socotay ayaa mikrofoonka la dhex qaaday qaar ka mid ah dadkii nasiibka u yeeshay xoolahaasi sidan ayayna dareenkooda u muujiyeen
dareenka eedankiyaw maasha allah dareenka dadweynaha eedan fayle masaakiinta iyo eedan fayle tageega dareenka maasha allah ilaahay ni nicmay amni israar ihaysan may bahaysaneha meel raaya islaamka hoosida ka noolno hooshegeyntiisa ka noolno ilaahay ni nicmay ثم ولي الإسلام إني نعمة مجاهدين ما بنك ضاين إلهي ما بنك لناها قالوا شر مرسي هنقوش الله قدوال ما الرأي wadamadii waa in garid alla kafida lena walaayadna gacantee kor alla walaala
magaaday sheeg manuura dhere illa rawbilad hoogasho xagee joogtaa marka tiyeglow eed eed anka faraxsanna maxaa lagu siiyey saaka shanneef eringa yaa ku siiyey mujaahidiinta mar hor wal jariiba ma jiraan islaanimada hataha muujisinti hata faylata hata farfarcoonsanta allah nin ziyaadi waan allah nin ziyaadi aamiin farax wiin yaka faraxsani ilaahay waan ka mahadsan mujaahidiinta al-shabaab xarakada yaan waa ka mahadsan baadisha bismillaah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah abu ayuub waaye waxaan joognaa meel oo lagu qaybinayo ariga zakawaadka rugni ka mid ah rugni diinta islaamka ayaa maasha maanta lagu fulinayaa ilaahay ku mahadsan mar labaad waxaa ku mahadsan xarakatulmujaahidiin khayr iyo guul allaha siiyo marka saddexaad waxaa ku mahadsan raggii dadkii mooradii laga soo bixiyey xoolahaas ilaahay bedel khayrle inuu ugu bedelo waxaa laysiiyey shan neef oo ari ayaa laysiiyey alxamdu lilaah shan neef oo ari ayaa laysiiyey fiifiican oo dacyar weliba dhala ayaa laysiiyey haddii ilaahay yidhahdo sanadkan waxaan rabaa sanadkiisa inaan maxay ahayd iyagana ay saa'idaan haddii alla yidhaah mujaahidiinta waxaan ugu ducaynaya ilaahay inuu guul siiyo gaaladana ilaahay jabiyo geeka meelan farxadaneen ka socota ilaahay ahna waafaji alxamdulilah ilaahay ka mahadsan walaalaha mujaahidiinta sharafta leh ka mahadsan
ilaahay madasho kor ha ku hela maxaa lagu siiyey adiga shan neef irin ah shan neef irin ah laasay alxamdulilah ilaahay kama hadsan walaalaha muslimiinta yaa kama hadsan mujaahidiinta sharafta leh kama hadsan unool yawna madasho kor allah ku hel gacantiyo kor allah marsi unoon wali nanasay allah ni anfac magaca hadi jaasin waa fiicanaha alxamdulilah erya la isiiyey shan neef maasha allah farxad ayaan dareemaya Waa fiicnaa.
hadda ka hor ma lagu siiyey maya alxamdu maanta ay igu horeysa waa garta maxaa ugu duceynaysaa mujaahidiinta dhammaan guul insha allah gaalada maxaa ku abaaraysaa habaaba'aba aamiin maalmahaas oo aadan ayaa lagu wadaa in degmooyinka kale ee wilaayada laga qeybiyo xoolaha sakada kuwaas oo allaah idimkii ay ka faa'iidaysan doonaan boqolaal qoys oo danyar ah aad buu u mahadsan yahay cabdiqani warbixintiisa waxay u dambeysay warkii fiidnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doono hadduu rabbi idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu